waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali weligaa qof kale baraha bulshada ma kula wadaagtay muuqaal ama muusig adoo aan oggolaansho u haysan hadday taasi dhacday waxay u badan tahay inaad ku xadgudubtay xuquuqda daabacaadda ama waxa loo yaqaano cobiraytka sharciga xuquuqda daabacaadda waxay xadidaan cidda isticmaali karta ama dadka kula wadaagi kara baraha bulshada inaad fahanto sida xaquuqda daabacaaddu u shaqayso waxay kaa caawinaysaa inaad ka baaqsato xaalad wejigabaxa oo xataa keeni karta cawaaqib daran cobiraytka ama xuquuqda daabacaaddu waa difaac sharciyeed oo ay leeyihiin shaqooyinka ay samaysteen ama hal abuurka dadku ay samaysteen sida qoraalka sawirka muusiga iyo fiidiyoyada waxay siinaysaa qofka hal abuurka iska leh xuquuq uu sida uu rabo ugu isticmaali karo sida inuu ku qaybiyo baraha bulshada waxayna sidoo kale naga hor istaagaysaa inaan qof kale shaqadiisa isticmaalno annagoo aan oggolaansho haysan tiigan bowman waa qareemad arrimaha baraha bulshada ku takhasustay oo talooyin dhanka sharciga siisa dadkaa sameeya waxyaalaha hal abuurka sida sawirada fiidiyoyada heesaha iyo farshaxanka waxay sheegtay inaan loo baahnayn in la diiwaan geliyo xaquuqda daabacaadda ee ay macluumaadkaasi si otomaatika u leeyihiin xaquuq daabacaad ama cobirayt when they publish on social media, then copyright will generally subsist in things like literary, dramatic, musical and artistic marka ay baraha bulshada wax ku daabacaan xuquuqda daabacaaddu si caadiya ayay u hirgelaysaa waxyaalaha ay ka mid yihiin suugaanta riwaayadaha muusiga iyo farshaxanka qofka iskale xuquuqda daabacaadda inta badan waa qofka qoray ama isagu abuuray hawshaasi laakiin waxaa jira marar aysan taasi sidaas ahayn iyadoo hadba ku xiran duruufaha tusaale ahaan haddii qof uu sawir qaaday isagoo shaqadiisa arrintaasi ay qayb ka tahay marka xuquuqda sawirka iskama leh qofkii qaaday ee waxaa iska leh qofkii ama shirkaddii uu u shaqaynayey bar kasta oo bulsho waxay sidoo kale leedahay shuruudo u gaara oo qofka akoonka ku leh uu aqbalay marka uu akoonka ka furanayey tan waxaa caadiyan ku jira inaad aqbasho xeerka wadaagga baraha bulshada qofka abuuray sawirka ama muuqaalka ayaa iska leh xuquuqdiisa laakiin waxay oggolaadeen in dadka kale ee bartaasi ku jira ay iyaguna qaybin karaan ama wadaagi karaan facebooka iyo instagramku way ku oggolaanayaan inaad midba midka kale ku qaybiso ama la wadaagto macluumaadka maadaama labadaba ay leedahay shirkadda meta hase yeeshee lama oggola in qofku uu qof kale shaqadiisa dhigi karo barta bulshada waa tan mar kale miss boram waxaa jira farqi muhiima oo u dhexeeya inaad macluumaadka sida sawirka qoraalka iyo fiidiyowga aad kula wadaagto dadka kale baraha bulshada adoo isticmaalaya batanka sheer waxaase ka duwan inaad macluumaadka sida fiidiyowga aad goosato oo kombyuutarkaaga ku dejiso kadibna aad dib ugu celiso oo dhigto bartaada bulshada taas dambe waa qalad sababtoo ah shuruudaha baraha bulshadu ma oggolaa inaad matalan fiidiyow kasta goosato kadibna dib aad ugu daabacdo akoontigaaga barta bulshada adoo aan oggolaansho haysan waa inaad ama adigu abuurtay macluumaadka ama fiidiyowga ama sawirka ama aad laysan u haysatid pool mary waa farshaxaniiste jaamacadahana ka dhiga farshaxanka muuqaalka iyadoo lagu xadgudbayo sharciga xuquuqda daabacadda farshaxankiisa ayaa dib loogu daabacay oo lagu koobiyeeyey facebooka iyadoo aan oggolaansho loo haysan
This person attended one of my exhibitions and took very poor quality photographs of my work.
qofkan wuxuu ka qayb galay mid ka mida bandhigyadayda sawir aad u tayaxun ayuu ka qaatay kadibna wuxuu ku daabacay facebooka isagoo isticmaalaya weliba cinwaan khaldan magacayga ayuu si qalada u qoray laakiin tan ugu daran waxay ahayd in loo soo bandhigay si khaldan oo lagu wiiqayo ujeeddadii laga lahaa bandhigga waxaan la xiriiray facebook waxaana ku guulaysanay in facebooku uu ka saaro macluumaadkaas khaldan ama lasoo xaday labaatan iyo afar saacadood gudahood haddii aad doonayso inaad qaybiso qof kale shaqadiis waxaa fiican inaad ogaato sida ugu fiican ee qofkii abuuray loo xusi karo waxaana qofka abuuray shaqada lagala xiriiri karaa isla barta bulshada ama haddii uu yahay qof caana waxay leeyihiin dad matala ama shirkad inta badan qofka iskale shaqada waxay rabaan oo keliya in magacooda lagu xiro akoonka oo lagu xuso meesha waxaa jira marar ama daruufo lagaaga cafiiyo inaad qof kale shaqadiisa isticmaasho adoo aan ogolaansho haysan sida ku qoran sharciga xuquuqda daabacaadda ee dalkan austreeliya alakisolo waxa uu wax ka aasaasay hay-ad la yidhaahdo sprintilo legal service wuxuu sheegay in cafiskaas ama cafintaas lagaa cafiyey ay ka mid yihiin waxa loo yaqaano adoo isticmaalaya sharciga la yidhaahdo fair dealing
It allows, for example, news organizations or education institutions to use other people's copyrighted material without necessarily seeking consent. wuxuu u ogolaanayaa tusaale ahaan shirkadaha warbaahinta iyo kuwa waxbarashadu inay isticmaalaan sawirka ama muuqaalka ama qoraalkaasi iyagoo aan u baahnayn ogolaansho iyadoo shuruuddu tahay inay u isticmaalaan oo keliya ujeedooyin dana guud waxaa sidoo kale la ogol yahay in majaajilo ahaan loo isticmaali karo qalabkaasi iyadoo aan loo baahnayn wax ogolaanshaa waxaa sidoo kale la ogol yahay in qof kale shaqadiisa la isticmaalo iyadoo la raacayo waxa loo yaqaano creative commons licensi ama layson dadkoo dhan u dhaxeeya laakiin maer solo ayaa sharaxaya in inkastoo la ogol yahay in la isticmaalo ogolaansho la-aan uu haddana weli leeyahay xuquuqda qofkii abuuray loona baahan yahay in la qiro ama la xuso oo la sheego inuu qofkaasu leeyahay waxaa jira laysamo kala duwan marka waa inaad hubiso laysanka waafaqsan ujeeddada adigu aad u isticmaalayso alaabtaasi maer solow ayaa sharaxaya
sawirkayga ayaan gelin karaa internetka waxaana ku dhiiragelinayaa dadku inay isticmaalaan laakiin waxaan ku odhanayaa waxaa loo isticmaali karaa oo keliya iyadoo la raacayo creative commons licensi oo waxaa loo isticmaali karaa oo keliya si shakhsiyana ee lacag lagama samayn karo ama lagama ganacsan karo si aad u isticmaasho creative commons image ka raadi google images kadibna raadi batanka tools kadibna dooro creative commons license maer solo ayaa sheegay in ilaa waa dhoweyd ay xanibaado aad adag saarnaayeen inaad ogolaansho ka hesho heesaagii muusiga iska lahaa taasoo aad u adkayd
hadda baraha bulshada qaarkood sida instagram-ka iyo tictok-a waxay samaysteen library ama kayd muusig iyagoo heshiisya la galay heesaayada ugu waaweyn adduunka instagram iyo tictok ayaa lacagta bixiyey waana sababtaas taad baraha bulshada ugu aragto dad caadiya oo isticmaalaya heese fanaaniin caana laakiin aad ku isticmaalayso gudaha barahaasi bulshada ee haddii dibadda aad ula baxdo waa inaad ogolaansho hesho haddii aad tahay qofka hal abuur kale ama aaladda ama waxa sameeyey sidee ayaad dadka uga joojin kartaa inay ku xadgudbaan xuquuqda daabacadda ama copyrigtkaaga waxaad dadka xasuusin kartaa inaad leedahay sawirka ama muuqaalka adoo ku daraya calaamada copyrigtka oo ah c ama ca weyn ama waxaad ku qori kartaa lama dhigi karo baraha bulshada ogolaansho la-aan paul mary ayaa soo jeedinaya dhowr arrimood oo qofku ku difaacan karo farshaxankiisa ama waxa isagu uu sameeyey
First of all, don't post a high res image of the full work. Secondly, you can watermark the work using Photoshop or other watermarking tools. Tan ugu horreysa waa inaadan dhigin baraha bulshada shaqadaada oo dhan ama hadduu sawir yahay sawirka oo buuxa oo nadiif ah. Tan labaad waxaad ku qori kartaa sawirka gadaashiisa magacaaga ama astaanta aad leedahay si ay uga muuqato dadku u arkaan ama waxa loo yaqaano watermarkiga. Waxaad isticmaali kartaa Photoshop ama aalad kale oo lagu sameeyo waxa si loo yaqaana watermarkiga oo ah calaamad ka soo baxaysa sawirka gadaashiisa ama fideoga ama qoraalka xataa hadday jiraan shuruuc lagu difaacayo xuquuqda daabacaadda waxaa weli dhaca haddana xadgudubyo badan oo copyright kaas ah haddii aad aaminsan tahay in qof uu jebiyey xuquuqda daabacadda tegan bowman ayaa ku talinaysa inaadan qaylin oo ku boodin baraha bulshada adoo ku doodaya in lagu xadgudbay xuquuqda daabacaadda adiga oo marka hore aan talo sharciyeed raadsan barta bulshada ayaa sidoo kale kaa caawin karta xadgudubyada lagu sameeyey alaabtaada
baraha bulshada intooda badan waxay leeyihiin goobo ama nidaam ay ku wariyaan ama lagu sheego xadgudubyadaasi haddii aad u sheegto xadgudubka barta bulshada waxay bilaabayaan nidaam ay ku baaraan kadibna ku saaraan macluumaadkaasi xadgudubka lagula kacay mararka qaarna akoonka xadgudubka sameeyey oo dhanba waa ay tirtiraan waxaa sidoo kale jira ciqaabo aad u ad adag oo lagu qaado ciddii ku xadgudubta xuquuqda daabacaadda ama qofka ulakac ha u sameeyo ama si ulakac la'aana ha u sameeye gaar ahaan haddii qofku uu ka faa'iiday qof kale shaqadiisa alexsolo ayaa sheegay inay jiraan waxyaalo la samayn karo si si joogtaa loola socdo in cidi ku xadgudubto shaqadaada
if it is an image or a design or written content, we do encourage content creators to monitor their work. I mean, there's services that do it, but you can do it yourself. You can do Google reverse haddii aad leedahay sawir naqshad ama qoraal waxaan ku dhiiragelinaa dadka wax abuura inay ilaashadaan oo la socdaan hal abuurkooda ama shaqadooda waxaa jira adeegyo kuu samayn kara arrintaasi oo iyagu kuu ilaalin karaa waxaad google ka baari kartaa cid kasta oo sawirkaaga isticmaashay waxaad baari kartaa qoraalada iyo waxaad xataa baari kartaa oo ogaan kartaa ciddii fotokobiyeysay ama koobi ka samaysay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho